Kulankani oo ahaa mid dowlad wadaaga ah islamarkaana looga hadlayay kaalinta haweenka gobolka Mudug ee ku aaddan nabad-dhiska iyo horumarinta deegaanka ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Kulanka waxaa ka qayb galay guddoomiyeyaasha ururada haweenka ee deegaanada gobolka Mudug, si gaar ah kuwa ka soo kala jeeda deegaanada maamulka Puntland iyo Galmudug. Qaar ka mid ah haweenka ka qayb galay kulanka dowlad wadaagga ah ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in kaalinta haweenku ay ku leeyihiin nabad-dhisku ay soo muuqato islamarkaasina haweenku ay ku dadaalaan sidii loo heli lahaa haween u dooda amuuraha nabadda.
maxay tahay hadda anoo ku hadlaya afka haweenka gobolka mudug waa maxay nabad su-aasha lay weydiiyey waxa weye waa maxay nabad nabad waxaan ku qeexi karaa nolosha bini aadamka oo dhan waayo haddii aan nabadi jirin ee, waa nololi ma jirto nabad waxaan kaloo ku qeexi karaa waa magac qiimo badan oo ka mid a asmaada ilaahay subxaana wa tacaala ah asalaam qofku ee, meel aan nabadi joogin kuma noolaan karo qofku meel aan nabadi joogin ma seexan karo qofku meel aan nabadi joogin wax kuma baran karo meel aan nabadi joogin qofku waxa weeye caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa kuma soco karto inta colaadu ku leedahay ku leedahay waayo colaadu markay dhacdo haweenkay saamaynaysaa asaydii anaga qaadayna wiilkeeni ninkeeniyaa dhimanaya wiilkii eh, hooyadii waa gablamaysaa walaalkeeda dhimana walaalaan baa ku dhacaysa si lamida markii qaxu dhacay waa la wada ogaa wixii haweenka ku dhacay geedaha hoostooda ay ku fooshteen way isku go-een way dhiig baxeen
marka waxaan dhihi lahaa waxyaalaha soo celiceliya waxaa ka mid a kow sharciga oon lagu dhaqmin labo marka labaad oo ay tahay in xaajadii sidii ay ahayd aan loo gelin oo dadka lagu dhaho hebel garle hebelna garle hebel garle iyo hebel garle markay tahay wax dhammaanaya ma lah xaajada haddii sidii ay tahay loo raaco oo loo dabagalo oo loo waxeeyo ma jiro laba dulmane ma jirto labada qof oo ishaya midna waa dulmane midna waa daalim marka waxaa la rabaa markii daalimkii in wixii xaqa oo runta ah loo sheego madluumkiina loo sheego xaqa uu leeyahay loo cadeeyo laakiin haddii la dhaho hebel adna garaa leedahay hebel adna garaa leedahay weligeed ma kala baxayso Een, saambiri colaadda gobolka mudug ee, waxay ka soo bilaabataa dhulka iyo xoolaha ayay ka soo bilaabataa daaqsinta iyo xoolahay ka soo bilaabataa markaas ayaa kabacdi ayaa geerida iyo dhimashadu iyo dhaawacu yimaadaa marka haddaan xoolihii iyo dhulkii aan marka hore hawshooda la gelin ee korka laga dhayo waxaa weeye meesheedii ayay ku soo noqotaa sababtoo ay tahay ee, meesha colaaddaana ka soo bilaabatay iyo dhibka ciddigu gaaray iyo cidda aanada markaas kabacdigeed ku soo gashay iyo wixii oo dhan waxba kama garanayo wuxuu garanayaa keliya inaan ee, ee, ee, ee, laba qabiil ay meesha wax ka dhaceen keliya sidii wax u dhaceenna isagoon ogeynbu wuxuu rabaa inuu wixii xalliyo ma xallismaysa marka waxaan dhihi karaa sababta loo joojin karaa waa iyadoo heshiisyada laga run sheego muddooyinkii dambe magaalada gaalkacyo waxaa kulamo kala duwan ku yeelanayay haweenka ka soo jeeda gobolka mudug kaasi oo ku aadan sidii loo xakin lahaa islamarkaana looga gudbi lahaa xaaladaha cakiran ee ka jira qeybo ka mid ah gobolka mudug ee ku aadan isku dhacyada dhanka beelaha ahi